waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali maanta adduunka waxaa looga dabaaldegaya ama laga xusayay maalinta dadka naafada ah canab rooble waxa ay ka shaqeysaa hay-ad markaasi shuruucda iyo maareynta arrimaha dadka naafada waxaana khadka telefoonka ee magaalada melbourne ku weydiiyey bal maanta waxa ay uga dhigan tahay dadka naafada ah waxayna tiri marka maanta waxay ka dhigan tahay maalinta adduunka caalamka dhan oo qoonsadeen inay tahay maalin lagu maamuuso waxqabadka iyo kaalinta ay dadka baahiya baahiyada baahiyaha baahiyada gaarka ay qabaan xoogaa yaris hadalkaana hadda ereygaana barta baahida gaarka aad ila fiicnaatay marka minister of naafa waxaa isticmaala dadka baahida baahiyada gaarka ah qabo marka maxaa la dhahaa maalinta waxaa caalamka dhan wuxuu aqoonsan yahay inay maalin la maamuusa ay tahay dadka baahida baahiyada baahiyada gaarka ah qabo kaalinta ay shacabka ummadda kaalinta ay ummadda uga jiraan maxaa la dhahaa waxqabadkooda run ahaantii waa fahmi kartaa waxa keentay in maalin loo suubiyo because waa og tahay maxaa la dhahay qofka markuu waxyar ilaahay maxaa la dhahay ugu naxariistay inuu ama lixaad wax ka dhimo ama aragtida oo ka dhimo waa iska taqaanaa dadka waxaa waaye waxay u malayn in ayagan ay haystaan ayaga ay xoog ku heleen qof hadda ilaahay la gasho ma jirto moog tahay discussion hadaad ilaah ani laba lugood isi laba gacmood isi waxay ga qaadanin marka ilaahay asaa asaa maxaa la dhahay wisdomkiisa iyo xikmadiisa maxaa la dhahay dadka qaarna naafaka naafa ka dhiga ama u baahi gaar u yeelay dadna uusan u yeelin marka waxa keenta arrintan waxaa waaye dadkaas waa dad maxaa la dhahaaye la yaso waa dad maxaa la dhahaaye la aqoonsan contributionka ay ummadda u suubiyaan marka saasaa keenta in maalinta horta loo maamuso waa maalin aad u weyn maalin waxa waaye intaan aniga maxaa la public servant ah dowladda u shaqeeya marka maalmaha ugu badan ay balad soo saaraan ay walxaan improve garaynayna ay dhahaan iyo maalinta saas waa run ahaanta marka maalin aad u weyn waaye maanta laba qayb laba arrin laba meel aan ka qayb gala looga dabaaldegayo marka waa maalin aad u weyn runti maxaa laha dadka baahida gaarka qabana runti dad oo baahida gaarka ee wan hal xabale ay tahay maa dadka naafada dad naafalay qofka naafo indhahala ka yaala dhahay maa way kala duwan tahay noocyo badanay leedahay maskaxiyanay leedahay physicalay leedahay noocyo badan ay run ahaanti ay leedahay wax oo qof dad keliya wax u go-ana ma ahin anyone ay horta ku dhici karta arrintan waa gartay marka adiga gaar ahaan carab ahaan hay-ad la shaqaysaa dadkaasaad qayb ka tahay ka shaqaysaa maxaa qabataan waxyaalaha aad u samaysaan maxaa ka mid a ani waxaan la shaqeeyaa hay-ad la dhahay victoria disability worker commission hay-addan waxaa la aasaasay waxaan hoosh waxaan howlgalnay sanadka hadda dhammaaday laba labada kun iyo labaatanka bisha july kowdeedii laakiin waa hay-ad lagu aasaasay waaye baarlamantiga waxaa la marsiiyey maxaa la dhahay loo loo codeeyey in hay-addan la dhiso hay-addan waxay ka shaqaysaa inay sharci sharci dejin hay-ad ah waaye australia dhan ba hay-adda keliyaxa ka jirta waay run ahaanti no just victoria keliyax le ma ahin marka maxaa la dhahay waxay subtaa sharciya sharciyadiis waxaa kamid ah dadka baahiyaha gaarka qaba dadka shaqaalaha u shaqeeya oo keer gareeya oo supportka u barfaad gareeya dadkaasaan annaga aan regulate garaynaa micnaheedu waxaa waaye qofkii oo dadkaas la shaqeynaya inuu qof clean yahay inuu police clearance hay inuusan abuse ku suubinin financially physically everything uusan ku suubinin marka taasaan sharciyeynaa hay-addan waxay baawer u leedahay inay shaqada ka baangarayso ay shaqada ka joojiso shaqaalahaas haddii ay falalkaas ku kacaan aysan ay qofka ay ay maxaa la dhahay ay qofka ay caawinayaan ama ay u shaqeynayaan aysan haddaysan tixgelinin hay-addanis waxay baawer u leedahay inay shaqada ka mamnuucdo ay xataa maxkamad geysa hadda already waa staff gareena dowr qofka hadda xataa shaqada laga mamnuucay oon shaqey karin laakiin dadku waxay family leeyihiin aan malaynaa work work with children kan la dhahaay marka si man camal waaye qofka waa registrareynaa maxaa la assessmentaa laga qaada qualificationkiisa police cleankiisa everything aa la suubinaa haddii uu qof maxaa la dhahay clean oo yahay i mean clean in terms of you know sharciyada xaggeeda maxaa la dhahay laysanaa siinayna uu ku abrad garay haddii qofkaas misbehavior suubi oo laga soo dacwoodo sababta dadkaani dad oo waxaa waaye iska tabar yar dadka qaarkood oo disability qabaan ma hadli karaan dadaan hadli karin waaye oo non verbal ah marka waxyaabo badan ay soo maraan dadka qaarkood dadkoodia dadkoodiaba xataa tixgelin siinayn marka in dadkan tixgelin la siiyo oo la maamuuso hadda all australia dhan hadda annaga naqaaci rabaan inay subiyaan isku dayoyaan hay-addan hadda annaga ma jirto marka ani canab ahaan khasisan ahaan shaqada aan qabto aniga waxaan ahay finance manager an hr manager organizationka u ahay so corporate servicekooda aan lead garaya team oo it h r all that aan aniga aan aan maxallaha madax u ahay marka laakiin waa qabnaa regulationkeena annaga saaj waayo marka alxamdulilah waxa waa differ weyn ay hay-addan soo dhistay in terms of shaqaaleen xataa ninka anaga hay-addeena lead gareeyo maxaa la dhahay markuu shaqada bilaabo la shaqaaleysiiyo wuxuu dhahay twenty percent oo shaqaalahayga waxaan rabaa inay noqdaan ay ka yimaadaan dadka oo maxaa la dhahay baahida gaarka qabo baahiyada gaarka ay qabaan marka anigu maadaama hr managerka ahay waxay ugu noqotay inaan brosesyo badan iyo sharciyo badan aan dejiyo oon dhaho qof kasta oo noo sheega inuu disability inuu dadka baahida gaarka qaba uu kamid yahay inaan interview aan siino aan interview garayno haddii xataa uusan shaqada levelka aan rabno uusan ahayn interviewgaasaan waa interview garaynayna haddou at least boqolkiiba toddobaatan oo mid garay gaada seedi barsin karayna oo barfaad garaynaa marka hadda alxamdulilah boqolkiiba soddon oo shaqaaleheen waxay yihiin boqolkiiba labaatan oo isiitaa gaska laakiin hadda alxamdulilah boqolkiiba soddon oo waxay yihiin shaqaaleheen dadka oo baahida gaarka qaba waa gartay marka intaa shuruucdaas iyo samaynaysaan baarlamaanka la soo mariyey dadkaa shaqaalaynaysaan ma jiraan qaybo si gaara aad diiradda ugu saartaan dadka soo galootiga qaxootiga dadka aan af ingiliishku luqadooda koowaad ahayn ma jiraan adeegyo u gaara ama howlo u gaara ku dadkaas
horta anaga dhan hal sanana jirnaa hal sana barac malaha haddii dabaaldegoynaa bishan kowdeeda amin just loo dabaaldegnaa hadda arbacadii hore marka waa waa jirta waxaan qabnaa communication inaan suubinay oo maxaan lahaynay community engagement ay suubiyaan rabaan waa la xiriirna xataa multiculturalka areada marka ana xataa big vocal ahay misinidaas iyo meelahaas waa ka qayb gala ana xataa shaqana ku lahayn ahaanta areada aysan ahayn just laynaa u barfaad garay overview because waxaan dareemay xataa oo haddeertaan ogaaday dadka qaar wadamada qaarkood dadka yimid iyaga naftirkooda illiterate waayo luqadoodiiba aqooninba xataa marka waxaa translation waraaq loogu subinaad waa loo qaybina haddaba akhri karinba xataa their own language marka waxdaas masalis marka waxaa inaad suubino waa community sessions camal oo focus group la suubiyo oo dadka lala hadlo marka taas waa intention inaan maxaa lahay educationkaas aan suubino oo meel community leaderyaal la kulkulano iyo waxaas dhan hadda xoogaa tintibkaasaan siiyey marka taasaa la isku dayaya marka run ahaanta waxaa kalento aad noo saacidi doonta shaqaalaha inaan maadaama thirty percent of shaqaaleyn ay xataa yihiin dad oo maxaa ladhaha experience oo lift experience oo baahida oo disability ay qabaan ay yihiin influence badanaa suubi karnaa naftirkeena maxaa ladhahaa assumption malayska suubi kar binaadamka hadda arka isle qofkan disability dhan waxaa laga dhigaa hal group camal laak somaali group yaa one one nation mahana disability groups are so different maxaa ladhahaa hal hal qof laba xabo ismid ma arkaysid marka insha allah taasna hopeful waan saacidi doontaa waa gartay marka canabay hay-addan ka hor laftigeeda arrimahan weli waad ka shaqaynaysaa marka marka dadka soomaalida oo kale aad fiirisid sidee ula dhaqmaan qaybahooda maaragtay naafada ah ama baahida gaarkaa qaba sidaa u dhigtay ma doontaan adoegyada ma ka warqabaan wax xiriiroo gaara ma la leediin bulshooyinka soomaalida oo kale ay ku jirto ana horta shaqa hadda la meel disability shaqa kula horta imaadaan kasoo shaqeeyey runtii markii hore waxaan shaqeyn jiray royal melbourne hospital shaqa ka bilaabay saddex toban sano ka shaqeeyey kabacdi waxaan aaday departmentiga oo justiceka department of wasaaradda cadaaladda ilaha caadil ah department of justice and then waxaan aaday department of maaliyadda wasaaradda maaliyadda department of treasury and finance marka kan hadda run ahaanta waxay soo atrad garaysay maalin anoo maxaa dhahaye forumka qayb galaya commissionka hadda meesha lid garaya wuxuu dhahay shaqaalee gala boqol kiiba labaatan meesha noqdaan aan rabaa marka meeshaas interesa u lahay sidaan dadka disability u helbi garay lahay inay shaqo helaan aan manageryaashana aan u educate garay lahay really my role is not we don't give people job easily the everyone has to be interviewed and processed inuu maro marka laakiin just some of them waxay leeyihin waan cabsanaynaa maxaan dhahna ma naqaano dadkii oo baahida gaarka qaban dadka naafadaha waxaa laga dhigaaba dad balaanad kala ka yimid ayihinba meel adduunyo kala ka yimid ay yihiinba dadkiiba kamid ahayn marka run ahaanta khaasatan anaga soomaali ahaan particular maxaa dhahay wax service anaga u barfaad garayno ma jirno laakiin anaga waxaan ragula jiraa disability maxaa dhahay disability workerska marka waxyaaba badanaa jirnaa inta dadka deerta gaabaan hadda dareemooya aniga canab aan kula hadlaayo maanta digreena ma haysteen digrigeyga wuxuu ahaa commerce accounting masterkaygana wuxuu ahaa hr labadaba ma haysteen run ahaanta haddaanan hadli lahayn anana alxamdulilah ilaahayaa wuxuu maxaa dhahay nimcadaas i siiyey inaan dhaho waxaana u baahanahay so waxaan xasuustaa maalinta ugu horeysa la trump universityga markaan digriga suubinayay marka hore diblomayaal iyo waxaa soo dhigtay teefka xaggeeda markaan digriga tag maalinta kaa baakinka markaan arko waxaan dhahay dadsi minaas ka dhaaqo waa jaamacadda ma dhigi karaa because baabuurka meesha dhigtay meesha oo laqjarka isagaa ma isu dhaweyn halahaas aan ma soco karin maxaa dhahay meel ab aan hiilan ahayd marka waxaan u tegay security gateka waxaan ku dhahay miya ogolaan inaa albaabka soo galo aniga laqjarka roomka siisa aan dhigtay meesha meesha laqjarku leeyahay haa u dhahay next time ima disability sticker lekensa adhini balaa sticker xataa markaas runtii marka waxyaabaas anaa raadsada marka waxaa arkaysaa runtii maxaa la dhahaa dadkan migrantiga alorab gaabaa jirto facilityga xaq uleeyihin ma oga waxa maxaa la dhahay informationka qaarkood language barry waa iska jirtaa anigaa naftirkay qof waxaa ahay waddanka marka imaanaya m b c d xataa hore usoo arkin marka waxyaa gaabad badanaa jirta hadda anigaa naftirkay kula hadlaya waxaan asaasay organization aan u bixiyey migrant disabilities australia so waxaan dareemay xataa dhowr mar organizationaanka lasoo shaqeeya ama volunteer kula soo shaqeeya hadda xataa midaan director ka ahay bood boodkooda ku jira aan treasurena u ahay treasurena u ahay waxaan dareemaya everyone wuxuu leeyahay disability u shaqeynaya laakiin hal qof oo multiculturalka iyo dadka minority-ga ama diverse countralkeed ka fiirinaysa ma arkaysid markaad organizationkan waxaa hobgalaynaa inaad dadka usuubi mentory waxaan rajaynaa inaa usuubi maxaa la dhahay oo la sheegaray list experiencekeeda xataa anigaana soo maray meeshaana la maraa graduate programaa jirta departmentayaasha wada bixiso waxaan dareemaa dadkeena soomaalida khaasata inaysan xataa war u haynin and it's not just for disability graduate programka waxaa loogu talagalay everybody who graduate really it's not just disability disabilityga percentage la siiyeen ana haddada waxaa shaqaalaysiiyey saddex waxaan ugu wacna intern intern waa fahme waxaa la dhahaa dad hadda la graduation soo suubeen jaamacadda kasoo baxeen saddex baa hadda propose gareey one of them wuxuu ahaa aboriginal one of them wuxuu ahaa qof oo disability ah rabnaa one of them waxaa ka dhiga asylum seeker refugee hadduu nin ciraaqi ahaan hadda shaqaalaysiiyey oo i t ga senior i t office i t maadaama aniga hoos timaado i t gaasoo la shaqeeyaa aboriginka waxaan geeyey waxaan sidaa caljak iyo waxoogaha laga bedelo teamka oo communicationka noowada ee la shaqeynaa qof kaloo disability wuxuu la shaqeynaa our legal team marka waxaas camala hadda tartiib tartiib hadda uga wadaa marka still entry level waaye oo maku faraxsani waxaan jeclaa lahaa in qof kastoo disability oo helo joobka u qalma markaas graduation uu soo maray oo main uu qualificationkeeda uu haysto laakiin maxaa dhahay baby steps aan qaadanaynaa marka insha allah baby stepskaas hobkuli maxaa lahay successana gaarsiin doontaa insha allah waa garta ugu dambeynta marka canab adoo mahadsan maxaad ku dhiilayd hadda dadka ama qoyskooda uu ku jiro qof discibla ama baahi gaara qaba dadaal baad soo muujisay laftigaagu sidaa sheegtay iyo jaamacadihii aad soo martay maxaad dhihi lahayd markay noqoto adeeg raadsashada iyo dadaalka qofka laftigiisa laga raba iyo bulshadu siday ula dhaqanto dadka discibleka
wallahi anigu ahaantii waxaa aadaa uga xumaa runti daweya dadka oo maxaa ladhahaa baahida gaasa ula dhaqano annagoo khaasatan dad muslim ah soomaali ah ilaahay ayaa dadkaasaan ka dhigay qof oo hadda dooratay dooratay ma jirto wisdomkiisana ilaahay qof walba boodan qoys culeys uusan qof kale qof qaadi karin ilaahay maba saaraba marka ilaahay ayaa dadkaasaan u doortay dadkeena xoogaa waa la yasaa maxaa laha wuxuu ogyahay malaha la dhahaa marka run ahaanti disability waxaa waa different ability waa qofka maxaa laha karti gooni ilaahay siiyo haddii qofka meeshaan ku ficnan meel kale ku ficnaan karaa marka in qofka la dhiirigeliyo oo xataa waalidka qaarkood maybe inay la baqaan dhahaan cunugay kaalmo u baahaynaa haaya waa marka winaba annagana inta ma joogayno maalinteen waa imaana waa dhimanaynaa marka ina cunug ilmaha independent laga dhigo oo lasoo hooyadaan hadda ano ana kalaga intii soo dirta run ahaanta qofka dad kastan waxay dhahaan qofkan maxay saas usubisa camal gabadheeda manoolahanaysa camal marka runta ahaanta qofkan independent laga dhigo way fiican tahay ini maxaa dhaha service badanaa jiro indiasa hadda since indaa isu imaada runtii the profile of people disability kor usoo kacay yes waa usoo kacay laakiin at the same time family members ama bisaacida qofkaa la leeyahay wixin mala subinaa marka dad qaraxsaasi laakiin in disadvantage ay weli ku jiraan marka waxaan jeclaan lahaa dadkay soomaaliya ka faa'iidaystaan servicekay xaq u leeyihin ay raadsadaan ilmaha aynan aynan midabka koorin run ahaanta arrin aad iyo calool xumaysaan maqlay qof dhehayso cunugayga wuxuu qaba autism marka fareenki dhan iyo maxaa dadka qaraabada ah waa iga sekanayn inaa cunug contagious disease oo layska qaadaya camal cunuga qabo marka taas run ahaanta wax fiican ma ahin adigaana lixaada adigaa kusii adna awood u leh anytime ma weyn kartaa marka waxaan jeclaan dadka la xushmeeyo magacyo intaanta xoogaa waa rana magacyo la isuguma yaryar runaanta laakiin in qofka la xushmeeyo asa bini aadan ahaan humanity inuu qofka ilaahay abuurtay ilaahay asaa maslaxadiisa og ilaahay asaa og sababta aan uga dhigay marka waxaan jeclaan lahay dadka xoogaa xushmeeya si dadkana aan la yarsin run ahaanti oo la dhaho la dhiirigeliyo waxbaa qabsan kartaa intaad tegi kartaa inta marka alorf opportunity wadanka runaanti kuleen anaga dadka soomaali soomaali ahaan haddaan nahay laakiin welina waxaan dareema inaan xoogaa yar aan ka liidano marka one of the one of the two of us oo hadda xoogaa soo baxeen oo dadkan baahida gaarka qaba waxaa anaga aan rafaadna i mean horta waxaa loo daali laguma laguma nabsadnaano hadda kahor waxaan xasuustaa interviewga ugu horreeya marka laiga qaadayo royal melbourne markaan shaqada aaday nurse director of nursing ay interview garaynaysa waxaan aaminsana weligeedba qof i mean oo baahi gaar qaba macuryaan inaysan interview garayn markaad soo galaay qolkii wejigeed dhan isbedel waan dadkaan dad cadcad waaye waa ka arkaysaa wejigeed dhan reekeed min gaduud camal sida waa dareen marka waxaan dhahay waxay ka xun tahay maxaa dhahay saa usoo gasho ani waa dhutina waxyar waa dhutina waxyar maxooga baradhusina laakiin alxamdulillah waa socon karaa labadin war ku soconaa oo lugta caaga igu jiro markaan interviewka qaada maxaan dhahay waxay dhahda marka muu sheegi kartid idil baylon i weydiin karto anigana muu sheegi kara anab ahaan oo la dhihi kartaan saan furi kara topigaas marka waxaan sugintay iga weydiisa weaknesskaaga maxaa waay weaknesskaaga maxaa marka idhahda waxaan dhahay aniga ma ordi karin mana u malaynaya inaa orod ii shaqaaleynaya sida kati freeman camal markaasna kati freemana wadanka waxay u qaaday kaabka marka taas camal marka halahaas dhahaba iyada dhanba waa soo degtaa ana ujeeda isbadashay comfortable noqotay haddana weakness kale ale waxaan culeys ma qaadi karin laakiin muu malaynayna boxer inaa white list ii shaqaaleynaysa marka taas camal wixii ku bedelaan waxaa uga dhigay maadaama arrintan ay sheegtay saan arrinta tobiga adiga noo furto aniga aan bilaabin ee dhahda misheegi kartaa wax lagu kaaga dhacay wixii laftiga dhaco sheega anoo iraac irbad ilaha lisaama ku dhalanin wax kastana waa qabsan karaa annaajis labadan xabba kuu sheega lagu qaban karin labadaas mii shaqaalaysiino isaan ku dhaca sax waa yadhaa shaqada sidaan ku hela marka xoogaa yaris anaa indha adeeg suubiyaa indha cadeeye runti marka meelo badan xataa waxaan ka shaqaala interviewla isoo wac oo markaa mid maxalaha jaranjaro la koraayo noqo jaranjaro diba ugu taas eedamama dhib male janjaro hoose interview kaa qaadan waxaana dhan war janjaro hoose interview kaa qaadan buri shaqada janjaro hoose ku qabana waa may sa meesha aan kala tagno marka waxyaaba badan aa jira wiil alooras baariyaa jirta alooras aniga hadda kula hadlaa xaafadaan deganahay meeshan tareenka ka qabsan marka xaafadaan cusub usoo guro two thousand eighteen tareenka maleen meel udisayb oo kaa baas ilmahayga markaa iskuulka cilmi college ku dejiyo tareenka imaanaya foognaxteeda waaye male male meel saa udagaalsama udagaalsama hadda saddex xabad disability ole marka qofka inuu hadlo oo wixii sheego oo aad gudgarayna ma ogeyn still waddankan xitaa horumaray oo hore sa arkoon aada u horumarta still baariyada waa jirtaa meel kastay ka taagan tahay taasina waxay ahayd canab rooble oo khadka telefoonka ee magaalada melbourne igu warramaysay
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali